waxaan idin ogeysiinayaa innagu siyaasiin ma nihin innagu waxaynu nahay bulshada qaranka ayaynu nahay laakiin innagu waxaa weeye kumaa maanta mucaarad dushiisu qaadi kartaa dulla fuula ma leh mucaaradku waxaa weeye fannaanku inuu ahaado mid u shaqeeya dawladdiisa iyo dalkiisa iyo midnimadiisa hadday nacalfadaan labada isqabata ee ka mid ah labada gole inay noo yeedhaan oo wixii la qaban kari waa aan qabannaan rabnaa waayo inagu dan ma lihin danta qaranka keliyaynu leenahay laakiin waxaa gelaya inuu heshiisiiyo qof dan gaara leh marka taa waxaan idinka codsanayaa awood aad u weyn baynu nahay waxaa weeye innagu waxaynu u baahan nahay kow waa dawladdeenna horta in ilaahay garansiiyo inaynu nahay ummad qaali ku ah ummadda soomaaliyeed oy inoo fududeeyaan sharciyada aan doonayno qofkay danteennu gashaba waa inuu nala shaqeeyo oo uu nala qaato midnimada soomaaliyeed baannu sahan nahay inuu nala qaato waxaannu nahay dawadii qaranka annagaa dawaynayna